guddiga gacanta ka haya dhismo masaajidka baxrul nuur ee kiyaala magaalada kismaayo gaar ahaan xaafadda calanley waxda madiina iyo weliba shacabka soomaaliyeed ku codsadana in ilakula qeyb qaada dhamaystiroga masaajidku kaasi oo hadduusan surmi qarashlaan dartiisa xaafadda waxda madiina ee masaajidka la kadhisa ayaa culimmada weliba sheegana inan la hayna goob cibaada kanuus aya masaajidkan gooriya ee laku hirgeliyay xaafadaasiya sheekh cabdulqaadir sheekh cabdikariin shaaciye iyo sheekh xasan macalin oo kumid a guddiga gacanta kaha ee dhismo masaajidka baxar nuur ee magaalada kismaayo iyo shacabka soomaaliyeed ku codsadeen inay ku qeyb qaadaan sidii leen dhammaystiri lahay beydka allah waxaynu joognaa masaajid qabiic ah oo u baahan dayactir iyo qalabeyn iyo u baahan dhammaystirid marka insha allah biidnillaahi kariim ilaahay waxaan ka barinay subxaana watacaala inuu na waafajiyo inay noqono dadka ku darsada duulka ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala masaajidda ilaahay waxaa camira qofkii laga helo shan waxyaabood laga helo ayaa camira awalan inuu ilaahay subxaana wa tacaala rumaysan yahay man aamana billaah haddana inuu rumaysan yahay maalinta aakhiro bacdiga lasoo saarayo ummadda oo fariiqun filjannati wa fariiqun fisaciir loo kala baxayo haddana inuu ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi man aamana billaahi walyowmi alaakhiri wa aqaama salaa salaadana ooga oo wa aata zakaata zakadana guta wejkii loogu talagalay ku bixiya ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala kuwaa waxaa xaqiiqo ah waajib ah inay yihiin kuwa waddada toosan qaaday marka walaalayaal waad u jeedaan meeshaani waxay u baahan tahay masjidka wuxuu u baahan yahay in muxuu ahaa loo dadaalo oo oo muxuu ahaa niyad khaalisa loola yimaado ilaahay nabigu wuxuu yihi salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi qofkii beyd dhisa beyd dhisa beydka ilaahay dhisa oo wax ku darsada oo wax la baxa oo ma aragtay gacan ku yeesha ilaahay wuxuu subxaanahu watacaala guri ayuu jannada ugu dhisaya bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wasalama calaa sayidi alawaliina walaakhiriin wabacdu siduu sheikha sheegay waxaan taagannahay maanta masaajid qabyo ah ay u dhiman tahay intii badneed hor ay u dhacday laakiin qeyb lixaadle ay u dhiman tahay anuu warka ku dheeraanayn hadduu ilaahay yidhaahdo intuu sheikha sheegay ilaahay masaajiddiisa in la camiro waxay ka suurowdaa qofka muslimka ayay ka suurowdaa sidaa awgeed muslimiinta dal iyo dibadba meel allala meeshaay joogaanba waxaan ka codsanaynaa ilaahay masjidkiisa inay ku darsadaan xoolahooda nafta meel ay soo joogto lama garanayo suubanaheena wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam guri ilaahay uu leeyahay haddaad waxa weeye dhisto wuxuu ilaahay jannada kaaga dhisaa guri beddelkiisa ayuu ilaahay jannada kaaga dhisaa sidaa awgeed markaa waxaan codsanaynaa muslimiinta dal iyo dibad meel allaala meeshay joogaanba inay ka qayb qaataan masaajidkan qabyada ah oo maanta indhihiin aad ku wada arkaysaan